waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali dor yuusuf cumar waa aqoon-yahan reer meelban ah balse tobankii sano ee u dambeysay ku noolaa dalalka u k iyo weliba soomaaliya doctor yuusuf oo booqasho gaaban ku yimid magaaladan melbourne ayaa xaflad soo dhoweyn iyo kala warqaadasho ah waxaa u qabtay ururka saafa oo uu shan iyo toban sano ka hor wax ka aasaasay dor yuusuf ayaan marka hore weydiiyey xafladda iyo doorka uu ku lahaa aasaaska ururka saafa waxaana uu yidhi walaalow xasan aad baad u mahadsan tahay s b s iyo dhegeystayaala way mahadsan yihiin qayb waxaan ka ahaa dadkii aasaasay oo wiilal iyo gabdho mataqaana isugu jiray xitaa dadaan soomaali ahayn ka mid bay ahaayeen aasaaskii hore qayb bay ka ahaayeen hadafku wuxuu ahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee wiilal iyo gabdhale iskuulaadka jaamacaadka iyo kolejyada dhameeya in la dhiirka geliyo recognition shahaadooyinkii iyo dadaalkii ay galeen iyo waxbarashadii guusha ay ka gaareen in la siiyo recognition iyo aqoonsi sidoo kale safa inay noqoto meel mataqaana leadershipka ama hogaaminta lagu tababarto dhaqanka iyo lafalgalka mataqaana waddankanna gacan mataqaana ururka geysta waxaa la yirahdo integrationka shacabka soomaalida khaasatan dhalinyarada iyo isku xirka bulshada mataqaana australia khaasatan melbourne iyo ka qayb qaadashada la wadaaga dhaqanka soomaaliyeed ee suuban hadafku saasuu ahaa shan iyo toban sano kabacdiina wuu socdaa sagaal sanaan runtii ka maqnaa melbourne wax ku dhadhow xafladdu waxay ahayd waxaan la xiriiray guddoomiyaha iminka mataqaana safa somali australian friendship association markaan imid waxaan walaalow magaaladan saaxiibo badan baan ku leeyahay dad badan baan aqaanaa wayna adag tahay qof qof inaan ula kulmo markaasi connection si aan u sameeyo oo bal dadkii aan u arko maxaad soo jeedin lahayd tala ahaan marka wuxuu yidhi munaasabad baan qabanqaabinaynaa aydan isku aragtaan waa gartay doctor yuusuf waa mahadsan tahay sidaad sheegtay muddo hadda sagaal sano toban sanaad ka maqnayd waddanka fadhigaagu hadda waa soomaaliya muqdisho laakiin london baad ka soo shaqaysay xoogaa soo deganayd markaad fiirisid jaaliyadaha soomaalida oo dibadda oo arrimaha jaaliyadaha iyo weliba dhalinyarada aad b h d ka samaysay maxaa lagu kala duwan yahay ad isleedaha markaad fiirisid jaaliyada soomaalida ama tan u k ama dalalka kale ee yurub guud ahaan walaalow xasan waa su-aal aada u qiimo badan u k waxaan deganaa lix sano iyo wax la jira intaanaan soomaaliya u wareegin labadii sane ugu dambeysay iyo bilo wadamadan ku hadla ingiliishka runtii way isii shabahaan australia new zealand canada u k iyo maraykanka waa dad asalkoodu isku meel ka soo jeeda ama dhaqan ahaan luq ahaan sida shanta soomaaliyeed geeska africa oo kale ayay yar shabahaan laakiin haddana waxaa jira differences ama furuuq la xiriirta meelaha ay ku kala yaalaan iyo siday dee u kala qadiimsan yihiin marka mujtamaca soomaaliyeed markaan eego meelaha kala degan mujtamaca soomaaliyeed ee ku nool u k maalan waa mujtamac taariikh leh oo waxaad arkaysaa jiilkii ama generationkii afraad ayaad arkaysaa siimaanada ayaa jiray actually waxaad arkaysaa qoraallo sheegaya siimaanada soomaali kasii horeysay inay jiraan waxaan ka hadlaynaa boqol iyo konton sano dad intaas u k mataqaana tegayay caruur ku dhaldhalayay oo isdaba socday marka waa communityga mataqaana ugu facweyn soomaalida ku nool baa la yidhaahdaa wadamadan westrenka waana the largest community oo ku nool africa markii laga tago aagii hore yeman baa la oran jiray khaasatan wadamada westrenka marka la yidhaahdo u k waxaa ku nool ilaa saddex boqol ilaa half million london meesha ay ku nool yihiin boqol ilaa boqol iyo konton mataqaana kun marka dhinaca xajmiga iyo tirada dee aad baan u kala fognahay australia waxaan umalayn weli konton kun inaan la gaarin labo u k maalan london waa magaalo ama u k guud ahaanba ay isugu yimaadeen soomaalida yurub ka timid oo nationality ama jinsiyadii wadamadaha haysteen baa usoo wareegay asbaab jira awgood adeega iyo serviceka oo ka sahlan wadamada kale mataqaana yurub waa wadan wax gumaysan jiray shucuubta fahmaya moo mataqaana flexible ah australia waa wadan gadaal mataqaana runtii laga yimid nineteen iyo wixii ka dambeeyey dowladii hore markay dhacday inkastoo jireen dad scholarship iyo mataqaana ku yimid oo aan tiro badnayn oo markay beledkan yimaadeen dumar mataqaana habla cadaana guursaday asbaab kala gedisan awgeed oo sharciga uu la xiriiro kabacdii markii jaaliyadda soomaaliyed soo xoogeysteen gadaal mataqaana ugu soo laabtay intaan ogahay cabdullaahi ayaan baa ugu horreeyey oo allah yarxamu hadda uu dhintay gabadhiisa anoo london joogay la soo xiriirtay marka taasoo ah dhinaca shaqada iyo integrationka markay timaado way isir shabahaan laakiin u k waxaan ku arkay iyo the states maraykanka ardada waxa aada iyo aada ugu furan fildiyada aan meeshan aan ku badnayn sida caafimaadka oo kale caafimaadku aad buu ugu furan yahay u k waxaad arkaysaa arday aada u tiro badan oo caafimaadka barta maraykankana runtii waan ku arkay laakiin australia intaan ogahay kuma badnayn habeenka dhaweyta waa la sheegay dad aan si goonaa ula sheekaysana waa ii sheegeen eastern europe dad aaday oo lacaga laga bibixiyey ofcourse dad wadanka gudihiisa caafimaad ku bartay way jireen laakiin runtii fursadaas hadii jeer waxay ahayd ciriiri ta labaad waxa weeye u dhexeeya u k iyo haddaan fiiriyo mataqaana halkan halkani waxyaalo badan oo advantage ayay leedahay ama fursado oo dhinaca runtii shaqada way ka shaqa badan tahay halkana shaqa badan mushaharka ma ogi siday u kala badan yihiin laakiin halkana runtii fursado badan waxaan aada ugu bogay sagaal sano almost sagaal sano kabacdi waxaan arkay dhalinyaradii oo hanti wada yeeshay ganacsi wada galay professional noqday business owners wada noqdo ganacsiga ayagu ay leeyihiin guryo mataqaana ay leeyihiin waxaan arkay meelihii lagu aruursanaa in dhalintu ay hadda ka move gareeyeen oo ay ka guureen oo ay guryo wada iibsadeen oo xaafadaha hadda mataqaana cusub ee hadda soo koreya lagu wada biiray runtii kuma badna u k u k guri in la iibsado aada iyo aad bay u tahay wax adag waa qaali waaye guryuhu fursadana ma jiraan fursadana ay dadka halkani ka heleen iyo maraykanka maraykanka dhinaca guryihii iyo mataqaana ownershipka guryuhu iyo businesskana maraykanka aad bu uga jiraa runtii u k kuma badna inkastoo dowladii hore conservativeka conservative xaggaa waxaan dhahnaa u k waa sida meeshan liberaalkaan dhahnaa laakiin xaggaa conservativeka xilligiisii shaqadu ay soo ficnaatay soomaalida laga shaqaalaysiiyey oo layiri shaqeeya oo waxyaalihii bene ah lagu ciriiriyey oo hadda aan dhaho dadka u k jooga runtii shaqadu way way u fiican tahay aad bay hadda u shaqeeyaan laakiin haddana sida ownershipka iyo businesska iyo hantida mataqaana loo yeeshay ma ah de labada communityna xajmigooda iyo tiradooda aada iyo aad ayay u kala gedisan tahay maraykanka sidoo kale waan tegi jiray maadaama studygayga uu la xiriiray uu ahaa comparative study of somali youth in melbourne iyo minneapolis waan tegi jiray canada mataqaana maraykanka mataqaana the u k maraykanka sidaasoo kale fursadiisu runtii aad bay u badan yihiin waddan multiculturaala shaqa badan le weye waa wadanka la yidhaahdo waa wadanka qofku intuu subixii baxo fiidkii uu soo hoyan isagoo laba shaqo ama saddex shaqo mataqaana soo helay marka australia people they moved on waxa kale oo real aan dareemayaa u k waa wadan adduunka bartamihiisa ku yaala oo meel kastaba si dhibir loogu safri karo marka dadka waxaad arkaysaa u k degan inay aada iyo aada safarkooda u badan yahay caalamka kale aadaan bariga dhexe aada uga shaqeeyaan soomaaliya aadaan afrikada kale inta waana wadan da'weyn waaye bulshaduna way soomaaliyada xaggaas degan aada bay uga badan tahay mida mataqaana meeshan degan weyna ka horreysay oo very mataqana waa qadiim waaye halkani runtii fogaantu saameyn bay qofka ku yeelatay intaan hadda muqdisho joogay dad badan oo aan arkay ama halkan ka yimid ama kala usoo safray marka kalead ushiraya oo war meesha qof mar u safray waxawaaye mar dambe ku noqon maayo oranayaan ama qofkii meeshan xitaa ka tegey wuxuu oranaya markaan laabanay wallahi meeshii jidkii dheeraa iyo cagabararkii miyaa isugaya marka distancigaasi qofka psychologically wuxuu ku yeelanaya mataqaana impact ama saameyn buu mataqaana ku yeelan oo waxaa laga yaabaa dareen ahaan xitaa inuu yar fogaado oo isu arka cirifka adduunka inuu ku yaalo oo down under marka la leeyahay waa wadan cirifka mataqaana adduunka mataqaana ku yaala adduunku laakiin runtii wuu jecel yahay aad aad buu adduunku u jecel yahay australia waxay u arkaan markaan u k joogay dad aan isnaqaano cadaana meel jaamacadan joogi jiray soos la yaraada iyo meelo kaleba australia laakiin ow maxaa meesha kaa keenay annagaaba fursadaan ku tagna uleh sidaasay dhahaan marka inahaasa iimu muuqda waa garta marka aan usoo noqono doctor yuusuf hadda fadhigaagu sidaan sheegnay waa magaalada muqdisho waxaad barasare ka tahay maxadka heritage oo aad u shaqaysid marka maxadkaasu dabcan baaritaano sameeya maxaad isleedahay maxaa nooga sheegi kartaa baaritaanada ama cilmi baarista ugu waaweyn oo aad dalka ka samaysaan iyo natiijooyinka kasoo baxay xasan mahadsanid horta marka koowaad waxaan ka afeersan hadalkaygu anigu ii gaar yahay afka kuma hadlaya heritage that's one point labo waxaan ka ahay barnaamij la yidhaahdo talawadaagna waxaan ka ahay agaasime sidoo kale cilmi baare sarana waan ahay marka anigu cilmi baaristaydu iyo barnaamijka aan ka hay agaasimaha inta badan waxaan la xiriirtaa waxaan ka shaqeeya wuxuu aad ula xiriiraa wax la yidhaahdo musaalaxada nabadeynta xalinta mashaakilaadka waxa la yidhaahdo maamul wanaag in la dhiirigeliyo maamul wanaaga dowlad dhiska in mataqaanaa la dhiirigeliyo dadka aan fursadahaas helin in lasoo qaado oo hablihii iyo dhalinyaradu ay mataqaana ugu mataqaana horeeyaan iyo dadka mataqaana la faquuqo si bulsho mataqaana siman oo si cadaaladda u samaysa ka qaybgal mataqaana ama participation loo helo cilmi baarista iyadoo dhinacaasay la xiriirtaa marka si guud waddanku xasanow waxaa tahay weriya wari kuma seeganaa waa maanta miidiyihii baa meel kasta yaalaa qalabkii mataqaana warbaahinta barihiiba bulshada macluumaadku sidii waagii hore ma aha bulshadu ama shucuubta iyadaa ka horeeya xitaa dowladaha marka waddanku guud ahaan dee waxa la yidhahdo waxaa jira la yidhahdo trends ama qaabka loo socdo iyo jidka loo socdo si guud dhinaca siyaasadda markaynu eegno haddii waddanku waxa weeye xaalad cakiran buu ku jiraa weynu waa taas waa waxa la wada ogyahay oo mataqaana xaqiiqa ah waddanku waa waddan ka soo qaad qof jismigiisoo kale ka soo qaad oo intuu shil galay lugtii ay go'day gacantii ay go'day ka soo qaad xubnihii ay qaar go'een oo dhakhaatiir ay isugu yimaadeen qaarkood ayna khibro lahayn aqoon fiican lahayn la rabo xubin kastaba in meesheeda lagu celiyo laga yaabo si qalada in mataqaanaa xubintii loo geliyo ama meel aan booskeed in la geliyo waxaa dhacaya isafgaran waa badan baa ka dhacaya dadka meesha isugu yimid dhakhaatiirta qofka dhaawaca faamilkii ama qoyskii uu kasoo jeeday oo dee xaqa u lahaa inay ogaadaan waxa socda marka beledku waa waa noocaas oo kale waay waxaan ka wadaa nidaamyo cusub oon la aqoonin federaalismka oo runtii dee la rabay in xal nidaamkii horega kelitaliska ahaa mashaakilkii uu keenay xal mataqaanaa looga gaaro oo awooddu ayna meel ku aruurin oo beledku haddii caasimaddu ay burburto inta kale ay dhisnaadaan xal noocaasa loo keenay dad badan baa aaminsan haddii decentralization ama dowlad baahsan ay jiri lahayd hadda ee caasimadda iyo dowladda dhexe burburto xitaa dowladaha istiidadu way dhisnaan lahayn beledku ma uusan mataqaana burbureen tii laakiin naftigeeda waa la fahmi layahay dadka waad ujeedaa mandisadkooda ama fikirkooda weli nidaamkii dowladda xoog badan baa ayaa ku salaysan waa lagu kala gedsan yahay laakiin dowlad goboleedyadu way ku kala gedsan yihiin qaar baa federaalismka mataqaana sidiiba u aaminsan qaara mataqaana madaxdan ka hadlay shucuubta waa gooni qaara aada uma aaminsana marka inagoo hadda ku salaynaynaa waxyaalaha hadda taagan waxaa la yihahda indicators tusayaal waaye waxaanun filayaa waxa hadda lagu jira unbaa sii socon arrimaha constitutionka waynu la soconnaa khilaaf badan baa ka taagan dowladda federaalku waxay rabtay meel marsatay of course dee dadkii baarlamaanka ahaa oo matelay stadeyada ayaa wixii meel mariyey meeshii waxaa jira khilaaf xoog badan baarlamaanku muxuu ku fadhiyaa haddii stadeyada ay matelaan aysan si dhaba u mateli karin oo go-aan ka soo baxa baarlamaanka national consultative council ama golaha wadatashiga mataqaana qarankooda ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii ra-iisul wasaarihii gobolka banaadir sigiisa waad ogtahay meeshuu maraya in lagu kala qaybsan yahay arrimaha doorashada waad ujeeda waa lagu kala qaybsan yahay dowladdu dhinaca federaalku waan ka wadaa dhaliilo badan baa jira dowladda federaalku loo soo jeedinayo ayagana way isdifaacayaan markii mataqaana si loo eego de dowlad goboleedyadii dad ka socdana way ku wada jiraan ama sanadka ha ku jiraan ama aqalka mataqaana hoose infact sanadka waxaa soo doorta dowlad goboleedyadaa soo doorta ayaga inay matalaan bay ahayd afkooda inay ku hadlaan wixii codka dowlad goboleed ayagu mataqaana inay matalaan de ayagii iyo baarlamaankii hoose wixii iyo dowladii mataqaana villas wixii baa isku wada midmay dadku u arkaan anigu ma ihi siyaasi laakiin waa waxa guud oo aan aqriyo ama anagu aan qoro ama dad kale mataqaana ay ay qoraan marka xaaladahaasoo dhan marka la qiimeeyo waxaan u malayn wax hadda isbedelo weyn ma sugayno wadanku dagaal buu ku jiraa puntland waad la socotaa qolyihii isis la oran jiray iyo dowladda puntland dagaal xoog badan in mataqaana ay ku jiraan laba kun iyo labaatan iyo saddexdii dowladda federaalku sidoo kale dagaal xoog badan bay la gashay mataqaana shabaabka welina socda hadda beesha caalamka oo soomaaliya taageertana waxyaalahaasoo dhan indhahay mataqaana ku haysaa siyaasadeena arrimaha dibaddan aad waxaa u saameynaya mataqaana gudaheena waxaa ka dhacaya arrimaha badda waynu ognahay dowladda soomaaliya mawaaqifteeda oo isbedelaysay oo aan meel aada uga sugnaanin markii laga hadlo ethoobiya iyo mataqaana dhinaca mataqaana badda laakiin si guud dareenka soomaalida shacabka soomaaliyeed runtii waa mujtamac soo bislaanaya waxaad oranaysaa siyaasiyiinta mujtamaca runtii ka horeeya waxyaala waxaa jira musalamaada ama lama taabtaana mujtamacu u arka soomaaliyeed oo ah wixii dhulka la xiriira si guud waa ugu wada siman yihiin arrintii hadda badda oo gobollada waqooyi ka dhacday shacabku inta badan ka wada sina xitaa waqooyiga marka laga hadlo wixii la xiriira faragelinta etoobiya shacabku inta badan dareen ahan wuu ka wada siman yahay siyaasadii qalloocata haddii la arko shacabku wuu ka siman yahay waa codkoodan la maqlayne way way way way mataqaanaa ka siman yihiin wax musiibay hadday dhacdo shacabku waa ka siman yahay marka dareenkii ummadda midaynayay waa xoog badan yahay waxay kugu diilaya dowladnimadka soomaaliyeed ama ha ahaato heer dowlad goboleed ama federaal soomaalidu habeenka dhawata aan ka hadlayo soomaalidu waxa weeye waa nation in search of state waa ummad oo nation ah laakiin raadinaysa waddan matala shanta soomaaliyeed dad matalaba maanta way ku wada jiraan dowladda federaalkana way ku jiraan istidadana way wada joogaan waxay ku tusinaysaa inaysan xuduud lahayn soomaalinimadku oo oo dareenka soomaalinimadku inuu aada u xoog badan yahay oy wada matalaan qaybaha dowladeedii marka waxaan ka wadaa sidaasay waxay muqawamaadka ama tiirarka soomaalinimadku u xoog badan yihiin ugana horeeyaan siyaasiyiinta marka arrimaha siyaasadu waa noocaas marka hadda wax isbedelo weyn runtii ma aan anigu mataqaana ma aan qiyaasayo haddana dhaftaday waa kanay dhahaan mashaakil kastaba negotiation buu ku dhammaadaa waxayna u badan tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada khaasatan dee laba dowlad goboleed bay hadda adiga isaga soo horjeedaan oo puntland iyo mataqaana jubbaland dowladaha kale waxa weeye dee naftigoodu way fiirinayaan wait and see bay ku jiraan sida dowladda dhexe iyo labada dowlad goboleed ay u dhaqmaan beesha caalamka kulleyba dee gacantay kula jirtaa dowladda federaalkana waxay isku dayeen inay waxeeda meel marsato iyadana dhinaceeda isxuldub bay ku jirtaa marka indicatorsku waxay ku tusin haddaan la kala roonaanin rogmada oo marka in la kala roonaado oo bal negotiation iyo wadahadal iyo wax waxaa abuurmay la yidhaahdo dagaaladii sokeeye kabacdi terminology political terminology soo ah wadar ogol ayaa abuurmay oo sidaa un in lagu wadi karo dowladnimadka leanno dowladda dhexe waxyaalaha awood u lahayd hadda inta badan maba fulin karto waxaa ka mid maalan dhinaca securityga defensiga meelo badanoo hadda ayna maanta tegi jirin baa jirta ama ayna shaqo ku lahayn waxaa ka mid a dhinaca arrimaha dibadda stateyadu waynu wada ognahay intooda badan ama dhammaantoodba iska dheh foreign policy oo waxay leeyihiin ayaga ugoonay samaysteen oo ciday rabaan ay la xiriiraan marka dowladii dhex naftigeedu inay noqoto realistic waxay qaban karti waxaysan qaban karin laakiin waxaasoo dhani rag walaala waxaan ahay wuxuu ku dhaaman labaa unbaad moodaa inay ku dhammaan doonto xasan kaasina wuxuu ahaa doctor yuusuf cumar oo khadka telefoonka ee magaaladan melbourne iigu warramayey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho